anigoo magacayga lolo xasan barre ducaale saakana ka soo kixtimi gobolka togdheer caasimadiisa burco waxaan u soo maray laba boqol saddex boqol iyo soddon iyo toddoba kilomitir inaan qaato baasaboorka federaalka soomaaliya waxaana imi gobolka nugaal caasimadiisa garoowe waxaa dhacday in la yidhi sistamkii oo dhan waxaa laga gooyey xamar iyadoo dadka loo rarayo meel biyakadheera aan har lahayn hargeysaa laga yimi gebiley baa laga yimi booramaa laga yimi bari boosaasaa laga soo tegey gaalkacayaa laga yimi laascaanood baa laga yimi ceerigaabaa laga yimi oo rafa intaaba waan isugu jirnaa marka waxaan leenahay dowladda federaalka hadday in yaroo arxana ama ay naxdina ku jirto arrintan dib ha u eegto burqo waxaan soo socday dee ilaa siddeed saacadood baan soo socday xalay baan soo galay garoowe saaka siddeeddii lixdii iyo barhkiina waan soo lixdii salaaddii subax markaan ka soo baxay baan soo kacay halkanaan imi waxaan ahay nin da'ah indhaha aan waxba ka arkaynin xanuunsanaya hadda waxaannu joognaa amgareeshinkii dhowr saacadood baannu fadhinaa waxna loo qabtay ma jiraan in qolada federaalku dowladda federaalku in magaranaysaay dee dadka shacabka u naxariistaan oo hawsha u fududeeyaan madaxweynaha waxaannu ka codsananaa oo si sharaf loogu codsananaa iyo ra'iisul wasaaraha iyo intay qusayso arrimaha immigareeshinku in ay dadkan hoosu eegaan dadka iyagaa ilaahay hadhow wax ka weydiinayaan waxaan soo maray masaafo dheer waxaan ka imid daloyacaddo waxaan soo doontay baasaboor waxaa lagu yidhi baasaboor baa ka socda halkaa dadka lagu siiyaa waan soo doontay iminkana waxaa la leeyahay baasaboorka ma shaqayn ma socodo meeshii lagama shaqaynayo masaafo dheer baan soo marnay kharashkii baa naga go'aya markaa waxaan ka codsanaa madaxweynuhu inuu noo furo xafiiska waxaan shalay toola subaxnimadii ka soo kolahay magaalada burco ee caasimadda gobolka togdheer ujeeddadeeduna waxayd inaan halkan ka qaato baasaboorka jamhuuriyadda soomaaliya annagu haddaan xaqiiqdii ka hadlo diyaar baannu u nahay shaqaalihiina waa heegan ilaa khamiistiina wax shaqaah oo la qabtay ma ay jirto maantay waa axad shalay oo sabti ahayd iyo khamiistii saddexdaa beri waxay shaqadii waa istaagtay kombiyuutaradii xamar baa laga xirtay waxaanna isku ogeyn agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka ijsiyadda maxamed aadan jumcaale koofi in xafiiska wakhti la siiyo lagu raro qalabka furfudidiisa guriga dayactirkiisa iyo bishatan intay ka dhammaanayso in nala sugo taasi ma dhicin waxaa dhacday arrin ka xun oo fool xun kombiyuutaradii baa daatadii xamar laga demiyey oo la dansaday teleefanna naga qaban mayaaniin marka cidaannu la xidhiirro ma naq